Halkani waa shabakada warbaahinta idaalinews.com waxay idiin soo tabinaysaa warar xaqiiqo ah oo ku saleysan dhexdhexaadnimo.
jiraan ee, degmada rasuulka saa ula socotid awalkor waxay ahayd meel maran ciidamada waadi ay la wareegayaan boqol iyo coddur rug bay ku soo mareen labada dhinac dhinac joogo ma jirin dadkii deganaa magaaladaasna waa ka barakaceen marka maalin hore ayaan waxaan geynay ciidan ayaan geynay meeshaa u dadnay maamulkiina waa tegey halkaa marka dadkii shacabka ay deganayna duurka ayay maaragtay afduub ugu haystaan oo inay magaalada kusoo noqdaan waa diideen nimankii ahaay fogus ciidamada shacabka waxay dagaal ku qaadeen laba iyo toban saac meel yidhaha gudcol la galay la yidhaahdo oo god ah oo kayn ah oo meel duur ay nimanka ku dhulmaadaysanayeen halkaas dagaalaa ka dhacay dagaal waraara muddo afar saac socdaa dhacay markii dambe ciidamada hooga dalka ayaa la wareegay goobtii goobtii waxay kaga carareen sideed mayda iyo laba dhaawac oo nool labada dhaawac ayaana dhiga u dhinteen goobtina hadda ciidamada ayaa ku sugan waxaad ii sheegtay khasaaraha shabaabka gaaray idinku maxaa idin soo gaaray
annaga hal askarina waa laga shahiiday labana waa laga dhaawacantay goobtina hadda ciidamada ku sugan ayaguna waa waa waa waa waa firxadeen oo firxad koodaad daruudka ayuu maaragta ku jiraa goobtina ciidamada ayaa si nabadgelyo hadda ula wareegoo fadhiya markii hore iyay tahay cidda weerarka qaaday
weerarka annaga qaadnay annaga qaadnay weerarka meesha waxa weeyaan geed waxay u jirtaa dhinaca bari waxay kasoo xigtaa saddex iyo toban kilomitir weerarka annaga ayaan soo qaadnay si shacabka ay afduubka ku haystaan anugu looga soo furto oo shacabka uu kusoo noqdo daysi
hadda aaway dadkii afduub ka weysteen weli gacantooda miyay ku jiraan
maya dadkii hawda kuna filistiin shacabka ahay way ka hortaagnaayeen inay magaalada kusoo noqdaan anaa hadda kaga faa'iidaysanayo raali ahaan shacabka reebadda waxaan u sheegaya baan ugu baaqayaa inay guryahooda kusoo noqdaan halkaa waxaa jooga maamulki waxaa jooga ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed cidna wax la yeeli maayo cidna wax loo dhimi maayo waxaa lagu baaqayaa inay guryahooda kusoo noqdaan si nabadgelyo ay usoo noqdaan waa lasoo dhaweynayaa cid wax loo dhimaayo ma jirto shacabka rabdooda waxaa lagu baaqayaa inay maaragta kusoo guryo noqdaan guryahooda
waan gartay Ee, waxaad ii sheegtay in dagaalka uu yahay mid ay idinka qaadeen ma fadhiisimo shabaabku ay lahaayeen baad weerarka la birtilmaamaysadeen mise idinka howlgal wato baa isku dhacdeen maya maya meeshaas bartilmaameed ee meel gudaha istaraatiiji waaye oo kayn ah oo god weyn ku yaallo lagu dulmarayo halkaas marka weerarka yoolkeena wuxuu ahay halkaa inaan weerarno la wareegno waana la wareegnay hadda marka ciidamada ayaa ku sugan meesha howlgalkii baan ku absaray maya hadda marka la yidhaahdo gobolka boqol meesha hadda maaragtay oo ay kulaalayeen oo ay cuyi jireen dhinacaas habduuray aheed habduura ciidamaan gelajay howlgalka ugu horreeya maanta uu ka bilaabay kuwa yaroo meelaha tuulooyinka ku dhulmaalaysana insha allah waan ka sifaynaynaa waxaan ogaaneynaa meesha kale ay balaadan isugu tegi ayaanay maaragtay ay haddana isugu tegi doonaan qiimeyn ku samaynaynaa markaan ogaana haddana waa weeraraynaa in annaga raadsano weerarnada meelaha ay duurka ay ku dulduumanayaan mooye awoodaan tahay oo annaga nasoo weerari karto meelaha ciidamada ay nagabaan ma jirto kuwaan waxa waayo wadama loo ugu baaqnayo kuwaas eh, oo amniska madaxweynaha ka faa'iidaystana waa jiraan aan soo dhaweynay kuwa xagjirka oo aan arrintaas dhib u duulanina kuwaas waa waa la dagaalamaynaa waxa waaye hadda meel ay joogaan mala hawdka meelahaasi dhan meerasaan ayagoo tiro badneenno meel hadda magaala amba tuulo ay tegi karaan isla marka shacabka noo soo sheegayo meelaha kaymaha ay duurkay ku dhuumaystaan meeshaan marka meesha ugu weyneed ay ku dhuumanayaan ee meel god ah oo kayn ah oo qof binaadan aan ku noolaan karin inay ugaa ku noolaato mooyaane ku jireen